بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبات ونجيلنا هو ذا كصاحبني ولبا هو ذا سين كلنا همين فإلا حكا دوا ذا برامج ككلون كورسن وهمين كستب وقتنا غو كليسون كدوغن ستان إذا عدا ورسن مقالة بيدبو markii lagu reeb hamiin nimada sabtida galaaso jimaaniye bahaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay aboodile lagu helaysan ka dheegi doontan waanayna siinkahay waliba kuumid aha xildhibaanada mucaaradka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo guddoonka baarlamaanka ku eedaya antius lasafanye madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif asnow sheegaydan maysheeni intii xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo guddoonka sare ee baarlamaanka ka eedayaan antii lasafanye madaxweynaha maamulka koonfur galbeed xillaha baarlamaanka qaaryo kunagadan mooshiinka iyo kuwadan madaxweyne shariif xasan sheegaadhan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale waliba isin dheegi doontanaa dadka kiinantada ee oo rooga wadamada barwaaqa sooranka ee iyo waliha ka horjeesadana mooshiinka lagu sheeni madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maysheeni antihati jaaliyadda ama dadkiinanta ee oo rooga dalka banaanji ha ka horjeesadaan mooshiinka madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan xukuumadda soomaaliya oo wada hadal anfurahayta maamulka galmudug iyo ahlusunna waljameeca ee gobollada dhexe maysheeni intii xukuumadda soomaaliya xillo maamulka galmudug adaadiis iyo saarahan xildhibaanada qaaryo iyo hadu wada hadala anfuran oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo kukabogda doontaan ciidanka nisa oo weeraray guriga sarkaalkii qobodii sadiidii lang ee weeraray hotel naase hablood ee magaalada muqdisho maysheeni anti sarkaal dowladda federaalka iyo weeraran ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka dowladda federaalka soomaaliya oo ku kulanka warsan iyo ka dheega doontan saas oo kale waliba uuna siin hayna ururada iskaaladowka baabuurta oo kuwaadahaya intaan dhahayta hirshabeelle iyo muqdisho kureeda markii ciidanka dowladda lankabaaqi intiyo dagaala ku qiib qaadan ee ka dhan shabaab yoona wadooyinka iyo ka dhibaatayaayaan baabuurta isticmaala wadooyinka oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo siinkayn saas oo kale waliba isin dheegi doontana ku kumida malaaqyada koonfur galbeed oo sheegay intiinan dulqaaddaana dadka laka dhibaateeyo puntland iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed ku basan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan barnaamijkan diisu dareer waliba siin la dareeriyey waan hasiin saare anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamada waliba galanwiin ii sii doonay saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k ah ka dhawaada markel iyo markale barnaamijka kulanka warsan amiignimo isniin ha galaasuu taarigdan iyo keedanta toban iyo lamada bilo nofembar ee sanadka labada kun toban iyo toddobada wali dhegaysateena qodobada inka weynay barnaamijka kulanka warsan xildhibaanada mucaaradka maamulka koonfur galbeed oo guddoonka baarlamaanka ka eedaya antiyo la safanyanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale iyo dheegi doontaan laakiin hangnagada doona wali ku hormaraane xukuumadda soomaaliya waliba wada hadal anfurahaytee maamulka galmudug iyo ahlusunna waljameeca ee maamulka gobollada dhexe cabdi faarax siciid juuxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo reedin heliisyowka xukuumadda federaalka soomaaliya weli uuse sheegay inti dhowaan xukuumadda soomaaliya iyo bilaabo doonta howlgallo reedlanka fiiryow mise reedlanka heliisyow maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljameeca iyo maamulka galmudug wasiirka wali sheegay intii qorshiga wasaaradda arrimo gudo ee dhanka reedlan heliisyowka useeye kosi ede isla maraxantaasna iyo jiran meelan qorshaysan oo markaasiyo fadaayantiyo diran wali saas oo kale uuse si gaareen sheegay intii xukuumadda soomaaliya iyo qorsheeyahayta anti wada hadala dhexdhigda mise anfurta maamulka galmudug iyo maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljameeca siyaasad ahaan isdiidan sidaas oo kale weli uuse sheegay intii xukuumadda federaalka yedadejii doonta xiisado ka jara magaalada adaado isla maraxantaasna wada hadal iyo qayb ku eeyin laka furo doona magaalada adaado cabdi faarax siciid wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadalaya arrimoga si waliba hadaladiisu ku mid tahay arrinta dib u heshiisiinta dib u heshiisiintu waa mawduuc kale ee kan waa ku xiran yahay waayo de meelaan wax ka dhisnayn oo dadkii uusan lahayn meel isugu yimaado xataa heshiisiintu way adag tahay laakiin arrinta dib u heshiisiinta howl weyn baan ka wadnaa haddaba muddo waa ka wadnay bishii juun halkaan shir weyn waatuu ka dhacay wada tashi ah oo laysugu soomaalida o dhan ba isugu timi daraasadaha laga soo bandhigay hadda waxaan wadnaa frameweygii siyaasaddaas baan wadnaa si looga shaqayn lahaa dad badan oo khubraa baa maaragtay loo qaatay meelo waxaa jira si gaara u calaamadsan oo konfurtiyo waaweyn ay ka jiraan oo isha gaar loogu hayo oo gaalkacyaa ka mida oo markaa ka mida oo waxaa ka mid ah midda tan galmudug iyo iyo helasunna iyadoo dhinacna siyaas siyaasadkaabaa ka mid ah oo sida gaarkaa u calaamadsan marka taasna tibheshiintuna waa mawduuc weyn oo dhinacyo badan leh oo siyaasad leh oo dastuur leh oo khayraad leh oo dhul leh oo waa waa waa kala gedgedisan yahay dhugunsudayaalkaas waliba hay wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlaayay magaalada muqdisho
afla specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmu wahado laantisna eganwo aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo afla isbishaaristi hosbital abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo afla specialist
weli walinoo dhugunsaday tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wali hanindareere xildhibaanada mucaaradka maamulka koonfur galbeed oo guddoonka baarlamaanka ka eedaya tiyo la safanyin madawiinaga maamulka koonfur galbeed xilli xildhibaanada qaarjoyo ku baheen mooshiinkii ku dhanhaay madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif asnow sheegeeda laakiin intii qodobkaasi un aan qaadan wali ka hormaraan ciidamada nisa waliba weerarena gurigii sirkaalkii qobadi reegii weerari hotel naasahablood ee magaalada muqdisho cali maxamed dubbad oo ku tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay intii uu sahay sarkaalkii qobodii kureed ah markii gurijay hagaleen qaar ku mid ee reggii ka tirsanay dhaqdhaqaaqa shabaab ee labaatan iyo siyeedkii weerar xooggan ka qaaday xutel naasahablood ee magaalada muqdisho kaasi oo ka amuudeen wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan horeen ka tirsan ay dowladda federaalka sarkaalkan oo waraysi siiyay idaacadda warsan xaruntii ee magaalada baydhabo wali uuse sheegay intii hiraabtun iyo haweeraren ciidan ka tirsan aan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamo boolis ee waana fadaayeen intii oo meelasi ka qaarijeen siduus hadalkan sheegay waliba saas oo kale uuse sheegay intii arintun koyti kureeda markii sadi ku mid eh regi weerari hotel naasahablood uuse hahaleeli islamaraxantaasna galantaha ka dhiki abaalgudyayna la ka dhiki intii iyaaljayi usuub rasaas beerka lakuku dhowa islamaraxantaasna gurijo laku buri aan ka horreyntii wali weydiiyey su-aal hayti maysheeni intii laha ka weerar walin iinku jawaabay sida tan waxaan ahay ninkii saddexda nin ee shabaabka gurigiisa ku qabtay sideed iyo labaatankii bishii oktoobar ee soo weeraray hotel naasahablotu kabacdi waxaanu saaray madaxdii qaranka waxaanu ku balannay inaan ayaga ka warsugo kadibna waxaa ii xigtay handadaad iyo cagajugleen gurigii aan degenaa la igu yimid ilaa markii dambe ay xabadii igu bilaabatay istaafkayguna iyagoo idifaacaya baan anigu lafahaygii kala soo baxay gurigayga la soo weeraro xabadaha iyo waxaadhan dhuugsanqadku ay ka socda waxay ahaayeen ciidamo gurisa iyo ciidamo nabad sugida oo isku daran bay ahaayeen goodis iyo hanjabaad baa baryahanba igu soctay goodiskaas iyo hanjabaadna macnaheeda waxaan u arkaa maxaa saddexda shabaabka u qabatay inuu yahay macnaheeda waxaan ogeysiinayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa shacabka soomaaliyeed inaa abaalgud layigaga dhigay in weerar marna caruurteeda lagu xirxiro marna aniga weerar xagga lagu soo qaado taas marka ummadda soomaaliyeed ayay u taallaa beesha caalamkay u taallaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkay u taallaa ra-iisul wasaarahay u taallaa haddii abaalgudkaygu noqday in shacabka laygu soo dhex weeraray maxaa hadal la dhex marayaa xabad baaba laygu bilaabay xabad baaba saasigaa joojiyey xabad baana afooda laisku geliyey labadaba waa jiraan waxaa dhacay dee waxay anigu dee meesha dawladdu halkaan ka sugaynay abaal mariso in maaragtay la abaal mariyo in maaragtay la abaal mariyo iyo ama maarata ayaa abaalgud waxaa laygaga dhigaba in marna carruurta layga xirxiro marna layga saaro waa la doonayey waa la doonayey waana loogu talagalay arrinta iyada ah in aniga laygu soo weeraro dhibaatada laygu geysto faygaan la baxay walaala lafaygii baan la baxay iyagaa soo weeraray iyagaana galay xaafadii anigu waa iskaga soo baxay maadaa ka gaadhay ciidankaygii baana soo saaray marka intaas baan idin ogeysiinaya maaha waxaas waxaas suuragal maahan waxaas suuragal maahan ee waxa weye maxaad u qabatay weye maxaad u qabatay shabaab weye ujeedka la weerarayaan hadda ma joogaaba hadda ma dhex joogaa taliska guud maxaa lai sheegi lahaa dee hadda ma riboortkii bixinaya dhibaatada igu dhacday waxayna u taallaa ummadda soomaaliyeed ee u taallaa shacabkay u taallaa war maya carruurteedii gurdoodii ku xidhan yihiin oo ayagiyabaaba haystaba dhulkii oo dhan
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefa leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifu welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daldalo wali
dhegaystayaal weli weli la dareertana barnaamijka kulanka warsan oo uu ka sinsaari waan siinle dareereeyo anigu maxamed aadan abdullaahi maxamed soodaala dhiniga farsamadana waliba galan guingiisa ay saaxiibkayga maxamed bk waliba hawada siin kulana hamiin fayla meelkaas isin adduunyada ku roogdan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo guddoonka sare ee baarlamaanka ka eedaya antiole sefinying madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo sheegeedan xildhibaanada mucaaradka maamulka koonfur galbeed oo shirka weeladii hotel guuroow ee magaalada baydhabo waliba si wiingan eedayana madawiinaha maamulka koonfur galbeed iyo guddoonka sare ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo ogona sheegay intii muddo fara badan guddoonka iyo onfiriyan intiisla safanyi madawiinaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo sheegeedan sidaas oo kale waliba intii kulanjo dareer iyo diiradda saarena arrimoyo ku midayaan masheeraadyo iyo sidaas oo kale sidayoo ka shaqeeyeen waxaana ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo meelasi ku hadalay weliba hadaladeeda ku mid ahayd bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah xildhibaan cabdirasaaq maxamed yuusuf yacni kulanka annaga aan qabsanay ujeedkiisa wuxuu ahaa wax aan weligeed soomaaliya aysan ka dhicin taasoo ah in xildhibaanadii mushaaraadka ka maqnaa lix iyo toban bilood oo daraad soo yeertay saddex biloodaan bixina madaxweynaha ka soo yeertay inuu maanta siiyo qaar yar asaga muxaafid u ah kuwii kalena uu ku dhaho intuu rag soo diro ay dhahaan warqaddaan noo saxiix kalaawo mooshinka haddii kale lacagta lagu sii maayo waxa laga yaab leh waa arrintaasi annaga shacabka ayaan masalnaa lacagtaas iyo waxaas yar uu samaynayana waxbana uma aragno barnaamijkayagana wuxuu ku qotamaa barnaamijka mooshinka aan ka wadno lacag iyo lacag darro iyo wax ay tagonta hadday ahaatana mowqifkayaga iyo mabda'ayaa waa cad yahay xilkana shariif xasan hadduu ilaahay raalli ka noqdo wiigan gudihiisa inuu sii hayo annaga maba jeclinba teeda kale dowladda federaalka ah labadeeda aqal xukuumadda iyo madaxweynaha waxaan u sheegaynaa lacagta aad soo siinaysaan inta ka horna waa laga hadlay lacagtaasi waa inaad joojisaan aan dowlad goboleed koonfur galbeed shilin lacag aan lagu soo kabin ilaa arrimaheedu ay dhan ugu dhacayaan guddoonka baarlamaankeenana mowqifkooda waa noo soo caddeeyeen ayagana inay shir jaraa'id qabtaan ay mowqifkooda caddeeyaan xaq ayay u leeyihiin annaga allah cabsi nugu leh bini aadamna cabsi nuguma laha idna lehna ma jirto shacab baan maselnaa gobolaan ka soconnaa yacnii waxaan ku sheegayaa in shariif xasan hadduu u maleeyay dad la bahdilanayo ama lacag meel ay ku saxiixayaan annaga manihi xildhibaanadeena kuwaas haddii uu malaynayo dad dhuunaqaatiyaal ah oo lacagta mushaaharadkooda lagu laaluushayo uu isleeyahay agamana baahnin mana u baahnin mana ka rabno dowlad kasta iyo madaxweyne kasta oo yimaada ayaa xuquuqda aan leenahay roosaadkan ku qorantay ayaan ka helaynaa saas darteed waxaan u sheegayaa bahdilaadda xildhibaanada lagu haayo hala joojiyo xildhibaanadeen qaarkoodna waxaan u sheegayaa waryaa adi daraadba ilaahay adoo lacag la'aan oo ifkaan ku keenay xoolahan ilaahay baa iskale asagaana bixiyey waxaan ilaahay ku siininna shariif xasan ma ku sii karo wixii ilaahay kaa reebayna shariif xasan yacnii ma ku keeni karo waxaa marka aan u dardaarmaya ummadda iyo shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanadeena u sheegayaa mowqifka wanaagsan galabtan aan qaadanay yacni waxa weeyaan in shariif xasan uu bilaabay inuu qaybi oo xukun taasna nagu socon mayso haddaan xildhibaanada koonfur galbeed nahay shacabow idinkana waxaad ogaadanaysiin laalushqaatiyaal inaan ayno idinka idin duuban nahay halkan aan ka qaadi doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan shir jiraad ku qabanay maanta magaalada kumeelgaarka xarunta kumeelgaarka baydhabo shirkaasoo ahaa fuxshi iyo arrin xun oo uu ku kacay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyada oo maxaa la dhihi jiray laga waday maalmahan dambe mooshin ka dhana oo tiradiisu gaaraya xildhibaan ay mooshinka saxiixeen inuu maanta intuu soo dhex fadhiisto lacag yaroo gunno ah oo uu ka soo qaaday dowladda federaalka uu maanta ku kala qaybiyo xildhibaanadii una adeegsado arrimo siyaasadeed iyo musuq maasuq Eh, labo waxaa dhacday xildhibaanadii qayb ka mid ah lacagtooda inay dahabshiil ku soo dhacday isla markiina akoonkooda in laga dabiibi lagala baxo ayadoo la hayo eh, maxaan ku dhahaa een, eh, eh, masaajkii oo meel walbana insha allah waan kasoo dayin doona oo arki doontaan hadduu ilaah yidhaahdo Een, eh, waxaa kale oo jira guddoonkii baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen ayaa joogay arrinta talada waa laga qaaday saan warka ku hayno waxay soo jeediyeen in baarlamaanku baarlamaan yahay xaquuq- isku xaquuqna yihiin lacagtuna ayaga gunno ay horu shaqaysteen oo leeyihiin tahay maanta lagu kala qaybinayo Een, eh, waxaan kale oon shacabka iyo ogeysiinaynaa een, eh, dadweynaha soomaaliyeed een baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waa baarlamaan nadiifa ma aha dad laaluush qaata ma aha dad maxaan ku dhahaa een bahdil iyo xumaan u dalqaadanaya intaa ka badan een eh, maanta ninkan noqonaya mooshinkii mooshinkii iyo mowqifkiisii ahaa inuu ummadiisa badbaadiyo ma jirto Eh, shacabka eh, reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa eh, garabkiinaan taagannahay wixii awooddaanadana waan idin shaqaynaynaa insha allahu tacaala waan idin matalaynaa hadduu ilaahay idmo waxaan ku joognana matalaadiina weeye idinka een, eh, taasna waxaa weeye shacabku een, ha ogaadeen hana isdejiyaan Eh, shariif xasanna waa shaksi een, keligii ah oo maxaan ku dhahaa een, eh, shalay meesha yimid sida uu ku imaadana waa la yaqaanaa ma ahayn nin ay soo doorteen bulshada soo doorteena ma ahayn nin baarlamaan soo doorteena ma aha een, nin wuxuu ahaa maxaan ku dhahaa een, eh, odayaal meesha ay keeneen si kumeelgaara marka een kumeelgaarkii in laga baxo oo maxaa la dhihi jiray madaxweyne ummadda ka naxaya oon musuq maasuqaynin oon dhibaataynaynin oo hogaardaamo dadka soomaaliya iyo maxaan ku dhahaa een shacabka koonfur galbeed aan ku ahayn inuu meeshaa imaadana insha allahu tacala naga naga sugaysaan maalmahan soo socda waxaad idin naga rajaynaysaan isbeddel dhaba inuu imaado annaga isbeddelka ma aha wax dad noo sheegeen ma aha wax dad nagu qalqaaliyey ma aha wax maxaan ku dhahaa een falxumo aan ku kacnay markaan aragnay shariif xasan sheekh qaadan dhaqanka uu ku socdo iyo waddada uu hayo in ummadda shacabka koonfur galbeedna ay ka sugayso dawladnimo iyo horumar asagana uusan ku socon waddada uusan haynin waxaan garannay oon go'aansannay oon ogaanay arrintaas inay korkaannaga ku jirto inaan bad- isbeddel la imaano dhab ah isbeddelkaasoon cidna wax u dhimaynin ee maxaan ku dhahaa cidna aan wax ku godaynin isbeddelka dhabkaana reer kufur galbeed waa u baahan ee aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee intay maqlaysa inta dhegaysanaysaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idiin sheegayaa go'aankan annaga aan qaadanay waa mid aanan ka laabanaynin insha allahu tacaala wuuna midho dhali doonaa waxaadna ogaan doontaan madaxweyne rasmi ah oo idiin shaqeeya oo idinka naxa oo dalka iyo maxaan ku dhahaa ee, dadka iyo dawladda u shaqeeya oo dawladda federaalka la shaqeeya oo shacabkiisa ka naxa oo maxaan ku dhahaa cadowga iyo dhibaatada iyo gumaadka ummadda lagu haya een ka dulqaada insha allahu tacaala inuu imaan doono annagana aan keeni doono dooran doono berrito een, eh, haddii uu maarta falkan ku kacana aan berrito gacan bir ku qaban doono insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin ee, sida ah, maxaan ku dhahaa aad wakiilka nooga soo dhigateenna waa idinku shaqaynaa shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ee federaalkaaba insha allahu tacaala si iska warqaba oo iska ogaashaan u shaqaynaynaa waxaan ognahay inaadna taageersan tihiin waxaan ognahay garabkaan inaad taagan tihiin waxaan ognahay isbeddel aad aad rabtaan diyaarna aad u tihiin insha allahu tacaala maalmahan soo socdana waad naga arki doontaan aad baad u mahadsantiin wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد annaga maanta waxaan shir jaraa'id ku qabannay magaalada baydhabo annagoo ka hadlayna dhibaato fuxshi foolxun magaalada baydhabo maanta ka dhacday oo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed uu ku kacay oo weligeedana soomaaliya aysan ka dhayn adduunka meel ay ka dhacdayna weli aan la maqlin maadaama ay saas tahay waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaan dal iyo dibad meel kastoo ay joogaanba aan u sheegaynaa khaasatan ummadda koonfur galbeed ka soo jeedo dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan in madaxweynihii maamulka koonfur galbeed maanta uu rabo xildhibaanadii qaarna inuu gumaysto qaarna inuu macnaa xisbi ka dhigto oo ban- xildhibaanadii dhex galo oo kala je- kala jejebiyo oo yidhaahdo antay aniga iga soo horjeedo oo maamulkayga ka soo horjeedo oo idhaliilayso waxau leeyahay xuquuqaad ma laha waxay leeyihiin ma laha waxna ma siinaayo koox yar oo yar oo yaroo baarlamaanka ka mid ah oo markaasi oo xildhibaanadeenna ka mid ah oo saaxiibadeenna ah oo yidhi idinka xuquuqaad leh idinka ayaa ummadda shacabka matelayuu yidhi oo difaacay idinka ay difaacayo maadaama idinka aad difaacayseen lix iyo toban biloodkii baarlamaanka dhan ka maqanaa saddex bilooda ka mid oo toban toddoba boqol ee kun iyo boqol laba kun iyo boqol ah ayaan idin siinayaa uu yidhi ayadoo marka u soo wakiishay haddana faamiligiisa qaar ka mid oo soo wakiishay arrintaas inay macnaha ay baaraan oo bixiyaan qofkii mudanna ay siiyaan kii markaasi fikirkiisa fikirka aan ahaynna ay ka reebaan waxaa dhacday annaga waxaan nahay boqol toban iyo siddeed hildhibaan oo fikirkiisa iyo maamulkiisa ka soo horjeedo oo ayaantanba idaadaha iyo websaydada ka hadlayaan nahay nin ka mid a boqol toban iyo siddeedana ka mid a ayaa u soo dhacday markii la ogaaday asaga inuu noqdayna dibaa loogu noqday annaga akoonaa noo furnaa salaam baankaa noo furnaa waxa waaye waxaa layidhi looma baahana dahabshiil ha laga furto dahabshiil maanta ayadana waxay ku kacday in naftarkeedaba oo oo musuq maasuq ay samayso markaas qof akoonkiis lacag ugu soo dhacday inay dib uga ay- macnaha ay u celiso waxaan leenahay guddoomiyaha baarlamaanka saddexda la guddoomiye cabdiqaadir shariif sheekhuna maye guddoomiye maxamed nuur guddoomiye awees dhammaantood waxaan leenahay aamusnaan waxa idin tarmayse mowqifkiina caddeeya maadaama aad guddoomiyaal tihiin mowqifkiina caddeeya meeshaas ha joogina meeshaas inaad aamustaan waxba idin tarmayso maanta waxa wax ku tihiin waa baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waay mowqifkiina inaad eedaysana idinka rabnaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gola- ee ba- ee reer koonfur galbeed waxaan leenahay cad eed idin soo baxday idina sacabkeeda ku qarin mayso ummadda koonfur galbeed golaha shacabka waxay u dhaarteen idinka waay u hiilaya isbedelka iyo dowladnimada iyo horumarka u hiilaya aan leeyahay shacabka koonfur galbeed u hiilaya waxaan leeyahay dowladda federaalka ee, ugu horeeyo madaxweyne Max- ee, maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee, gudoomiye jawaari gudoomiyaha aqalka ee, sare ee, cabdi xaashi dhammaan ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre dhammaan xukuumadda federaalka s- waxaan leeyahay baarlamaanka dhammaantood waxaan leeyahay arrintaas waa inaad ka jawaabtaan haddaadan ka jawaabin waxaa waaye ilaahay rasuulkiisa wuxuu yidhi man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi waman lam yastadi fabilisaanihi waman lam yastadi fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waxaa waaye inaad ka aamustaan maaha waxaa madaxweyne ma madaxweynaha dowlad goboleedkan koonfur galbeed samaynaayo waa munkar waay in la inkiraana loo baahan yahay haddaad inkiri weysaan arrintaad abaaray weysaan idinka raalli ku ah in dadka la kala qaybqaybiyo waxaan leeyahay beesha caalamka dhammaantood waxaan leeyahay anta xuquuqda aadanaha u doodayso waxaan leenahay arrintan shariif xasan samaynaya waa inaad tallaabo degdega aad ka qaadaan maxkamadda aad- aad ugu yeertaan waa in maxkamad lagu soo saaraa waxaan leeyahay ee, intaasaan ugu baaqaynaa aad baan u caraysanahay hadal iskuma aadin karo waxaan leeyahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdisalaam waxaan ku hadli lahaa xildhibaanadii iga horreeyaa sheegay meeshaan warkuma laabna annaga afar iyo boqol iyo tobanka intii la barinaya shariif xasan aan baranaynay maanta wax kale ani shariif xasan ani aan ka sheegaayo maba jirtaba shariif xasan kaash wax ka soo noqotay arrintu waxay dul taagan tahay labada guddoomiye labada guddoomiye waxaan idin sheegaynaa siyaasadda dhexaad ma leh meel inaad raadaan aan idinka rabnaa ama madaxweynihiina raac oo la milmo oo meeshuu aadaya la aada ama ummaddiin iyo dalkiin iyo dadkiin u hiliyo oo beriis casilo wax kaloo aan sheegaayo male wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal xaanas waliba hayna xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geega shirka gobod ee magaalada baydhabo isla marxantaasna guddoonka ee eedeen ilinkusaari sheegayna antiyus yolosephinyin madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan oo sheegay eedeen
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydathiya bermakatuma maasa mandhatis qashin buu hono martale ka soor ismuujmuujaasalay maama mahadsan ogaw kalaan baan ama a kuu sow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaadi qashinka heray imboobsike hay kambanigaas clean nation kambani u subu nadaafadda lan hel saaray clean
dhinaga kale dadka kiinantada ee erooga wadamada barwaaqa sooranka liska erow walibayo sibwingan eedayana xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo mooshiin ku sheeni madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif hasnow sheegaydan gudoomiyaga dadka kiinantada ee erooga dhulka barwaaqa sooranka eh oo laka magacaabo cabduqaadir jiif sagaarey waliba uuse sheegay anti hatananan baahanayn anti mooshiin lugusheenah maamulka koonfur galbeede xidle ciidamo shal duwan maamulkiisu tow baray waana ka dareera dhinaga horumarka dhinaga kale waliba isu ku hadalay arrin la xiriirta saalim macalin ciise oo ku mid ahay fanaaniinta soomaaliyeed maruuse arrimoogasi oo arrimo kale ku hadlaaye cabduqaadir jiif sagaaray waliba hadaladiisi ku mid ahay
waana niyeysaday biniyan walaalkay qabrigiisaaday ilaahay hantuugay dembi dhaafaan marsidi waana maaranaya shareecada islaamka bana fatini oo mawdadka macnaa la ziyaadado qabqro la seeda si geeran lan xasuuso lankaasna ilaahay dembi dhaafaan marsatay familkeena aragi eedan arintaasan ka faraxin mayna xambaarsantaa dadka kegan oo dhan mujtamaca oo dhan iyo arrintaas guulinganta waan xambaarsanta sababtoo eh ziyaaro oo runtii sheena suu walbadan oo qiimo leh marka waana mayba hala kulumay dad runtii arrintaas eedan qiimayo dad badan ingiriiskana hala aragayna ma aragna eeda arrintaasan qiimayan dad badan oo gudahay dibaddana hay weeran ilaahayna mayn ku tuuganay maalintaas geeriyooda shalay ka toosan ay tahay inuu ilaahay dembiyey dhaafiya ilaahay ku tuuganay waayahay jiif sagaarey miba safar dheeran gallay sidii ada ha ka arga lahayti faamilkii ilaahay naxariisa sahal macalin ciise saas oo kale ada ziyaar gabrigi kijii kasaati safarka kiika shiriyada ayaa haytay mise webdiga kii weheli
go-aanana ka hadlayaayo waana runtii mar horna galbalya ka jari inana macnaha ziyaarado waana ducaayo sababa kiin sheegeen marka qabuuro badana jira aan ag maray ama aan geedka waqti angeliyaan sababtoo eh qof kastoo bini aadin ee galladi u shakiilayay inaad gorato inaad macnaha si khaaseed ilaahay inka tuugta may ka deersiyaase walyaalaha oo runtii lankaas isku sheegay sababtoo eh bini aadinka ilaahay markiisu abuuray bini aadankaan qiim badan yahay haddana maybaan ka qiimo badan jiritaankii khalaa'iqta ilaahay bini aadankaan qiim badan jiritaankiyo haddana qiim badan jiritaankiyona maylaka kasay afyo walayo aamayeen walayo karsadaayen dharkiyo kundidaayeen walayo abuurdaayen dhulkiyo ka noolin iyo siyoon dhisidaan guryaaljo taasa may basheenase dhaqamo runtii oo runtii eedan fog ilaahay subxaana wa tacaala suuratu ruum mayba ka erayay wa min aayaatihi khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum ina fi dalika laaayatin lilcaalamiin yani suuraddaas sadaqa allahu alcali alcadiim ilaahay mayba sheegay oo keleya أنا ما يبغى أبوري أبوري يكون دولكم سبب أنا أبوري يعني آيات هذا كجار ما يبغى كلو أبوري اللي ها أفوش الجديسم يا مدربش الجديسم يا أبوري تاسنا ما إنك ترى جري لي إلهي إنك عمر قادم دكتك الدنيا كمان رنتي أنا أبورتانك إلهي كمدة أنا آية دوما أنا هوس كوي دكتك كمدة دقيلي من الفلاغ أم أفكم مايك ليرو أف مايك ليرو يعني إلهي ولا كتابي كشيء كجار مركب دولتي ملتري قاعد سياسيا كهور كويتي arrintaas dad badan saameyn marka waa dhan iroojoskurogen wasiirihaayeen militariga hadla shageeyeen lankun diidi runtii yani arrintunku diidi maha gudbiyey culture eedan weyn suugaan eedan weyn oo caddeeyas jiritaan meelan ina jada yani jiritaan dhabbe ina isu jara weliba soomaali badan saddexaad raabana la kulmay siin sheegay marar badan sangubse kulli si khaase ma in sheegeen lankaas inay lan oo jini kale ahay sababtaas daraadiye una marka marka kaas bagnaa in un arrimo hoos uma qiimayno fadiilada ilaahayna si oo la fadiina lakii kala diriro lakeeri soomaalida isku aflayo tanyeeree maynaga tahay ini suugaan dalla in kala afhalla in kala doo dalkadan dalka joogta arrintaasoo ku dhiidhi lan hiri lan musafri see marka in arrintiis macnaa un qiimaama korno marka saabtaasa maysheena se inuun walwalban hurno waana iyada maasanta waa waayahay safayla dadka mayba inta badan iyo dheegahayaana in gabraga ilaahay naxariisa usukaduugin sahal maalin ciise usukayaala dalka ingiriiska bal haddaad sharaxaad noo siida meelo usukukuyaala ingiriiska dadkana ada sharaxda maadaama ingiriiska lay dhegaa un dheegahayna
london waa ka duuganyi qayb kumida london shamateria ka duuganyi runtii dadka ka nool ingiriiska oo in jar labaatan daqiiqa ama soddon daqiiqa naftiyoo baraarujinagate naftiyoo inkoengan iyagoo leeyin mayna xasuusiday wal badan oo runtii faa'iidinayna unagoo london degagna qayb kumida london roogna xaafida iska duuganay roogna yani ya geeka macnaha awoodo ayna kaleeyin marka ilaahay ma gorosiina una marka jiilka geeka nool olankaas history haddii buuqaa kuqorna haddii dembi dhaafla nin wad lan karaamayn haddii ehlajay lan siyaarana nagadaane una mujtamac ogta xadan lahayn saantaasa ma sheenasay walonka mashquulsano oo eh hebalow ridee hebalow dilee hebalow intaka bahi hebalow mana xukumow يعني دكتين آثار جل كشقي نبت جديد جل كشقي برخن جل أروري culture جل سوبي دكت مرتيدون كويس لطصة أرد أسمعي وأرن أرنتي ونين فايلون cabdiqaadir ee dadka markii ee la era ee ee dadka dadka kii joogiinayow ee dhinagan ee dadka reewaneed ee maka ee wiin oo dadkii jo ee halgamaaga haayeen ee deegaanada ninka wiinayeen ilaahay yaa wiina ee inta badan may xasuusado sidaad sheegtay shalay yaa ku beeganayti xilligii ee usulladuuga ilaahay naxariisa abwaanka ee baydhabo oo hadda dad badan roogaan oo dawladii koonfur galbeed ee fadhiji eeta suubiin maan kubinayna oo weliba madheegna meel dadka laka hasuusiyo xataa geeka in yeeta maalintii usa amoodii abwaan sahal macalin ciise marka arrimahogaas sababta sheenti ma eta ilaahay subxaana watacaala dadka markiisu doolado meesha dooladay karta yacni ishaalin iyo diidan iniyo galadlahaadan iniyo dad qiimale nagadan yani islaamka walaasdanlan hoos ku wayay geedka dad badan oo dhulkahan ka faaday lan hiri lan xabisi taarikhyo lan sheego ma lan sheego mustafa kumide sheekh cabdullaahi begadiya kumide ustaad usmaana kumide landidi cumar maalingmayo ka jara yani dad badan an lan gumaaday yani mayka tusaase dadka kiigan wal macnaha maana yani inyo inyo geedka macnaha ee ka mashquulsanyin in xataa geedka sinanas maamul ka soo in institutions adag lan soo duwaas in nabadgelin lan abuur waasi yani dhibaato badan dadkaada haysata taas marka may nagadaasata un siyaasadda qismadi un sifalanku ku hadala doon waan ku hadalaade laakiin may bad xasuusiye dadka keegay diaspora dadka ka nool oo ana kumid ahaa mayba ha goranay lan kasta oo warkuan sheego dheegoon ka gasbin inuusa kaalmo ku jeysado maanin batay walaalayaal oo qaraare diirnay in ceel oo lansada qaanal maalin xiisa intiba ceelkaas waraawo ilaahay dembijay ka dhego ceelkaas horta go-aansan inuuna suubin mayba kaloo faday inaan dadka ka xasuusiyo barasaafka gobolka baaya la hariiri masta cali wardheere runtii eedeeda runtii inga diri maynan sheegayna dhulana sii dhulkaas oona fadaan inuun akademiye ama center laka magacaabo walaalkan oo hoorila gobolowna culturekii afkii dhaqankii iyo قاب لايبراري ايو قاب او لحك حسو شو دك دلكون هلقي معناته شيخ شيخ مصطفى شيخ جرى افكم لنهيري شيخ مصطفى شيخ افكم وين مسافري شيخ معنى شيخ افكم وين هيري يعني دك ساساي ان ان بلشد دك يو فرع جو هاي تقييم غاري ونسينا ما يكسبي ان ان فمجينا يديون ان كسال انت ملاليال ارنتم ارن ادم ويمو آثارت نطل مع مسوان أنا سهلا لك على دل على شو شقيسته جيك lan alaala mujtamac uma nagaday mujtamac qayim eh kasa kortan dhoodaan maylan suubi akaday maylan suubi laka magacdal hadraawi wayan suubi dadkii dhan wayan suubihay waayo una lanki intumani la mari una geedka golo oo usi laka magacaaban in iska kooyo aqoon-yahanadan laka doodo afka laiska dhaafsado taarikhda laiska dhaafsado dadkii kan dhulkuwan halgami unanka muujaana bal dadka ajinabigeedniin kole unanka faadhan unan heraan danta meeli aasaartan laku maamulaayo waay heritage yani mayba walsahlan ma adduunyaga way ka faanay marka ana mayba eran lahay shaqadaas shaqa aqoon-yahanadan yaalo dadka intellectualkan yaalo dadka geeka arlaantiida iska haysada dad walaas ka sokor qiimay korme marka dad qiimadaas ka sokor inay ka hogaamiyaan mayna lan boqora ka dhiyaasa dhugtan macnaa lan walaaun qiimay korn walana ku hadalaan oo dadnimadaana muujiyo lan dareen ku galaana يعني لان كاس وقت ما كوخ كوم كره دوش كوخ من بقرة يريد مركا تاسا ما شئنا سا إن دتك على شيء سو ما ملك شيء هذا والكلا كم مشغول سين مركا أنا تاس ما يقول أنا شيء لان ما أنت بلان كيما لا لان دون ويل رجلنا ما لان تون دم ولا سفهم واينا يكسر كي وما خطر كجرانا ملاينو نحن waayahay ilaahay naxariisa abwaanka taariikh badan yalay wal badan yala ka xasuusada xasuusatiitiis toobaaba asana ma haddii isin go-aansateen in xasuustii iyaan dhugna weliba eel oo kale lanqoda oo intii biilo ku dhammowna isa ajariyey markaas insii dareerow ilaahay naxriisa abwaanka hadda baydhabo may bakiyaale iskool dad markaas iska taxluuji sahal macalin ciise iskool leerow iyo baydhabo kiyaala iskoolkaas dayacni ilgaare may ka fiiryahay weli iskoolkii sidii la fadahay manshageeyahay haddii aysan go-aansateen in saas oo kale walla ka xasuusida isan insuu bidaan sidan oo kale in dayac isanka kooya may ku yaabo maadaama isan hoysan kooytaan dhisowkii xarumoogaas isan inkamaga daraasan abwaanka isan dhiirigelidaan waan ku iibgalaan isan nagataan dadka dadkiiyo isinku taba haytaan marka ee, sida lan ilaali kor ee, walyaabo dadka la ka xasuusado sida sahal macalin ciise iskuolkakii lanka maga dari
إنهم كانوا قوما لا يفقهون إلهي مكدوس عبروا دتك مارن ساس عمل يعني والبن فهما مكدوس عبروا دتك كان إلهي مكويلة ما يبقى اسكتحلو جاني دبقاري أو أما خرطوا لهم في إذي إلى ريايان يعني هي ذو نجيك وكلك مشغول سيني يولو بهي شريف كهدقي يبلو إذان ولا أنا ما يعني لك مشغول سيني ما كان ما يبقى داري ورنتي سؤالتي لجوابتي أن أمنا إليك سحسنت walaaloona sheego mayba suubii doonne institution ama nidaam laka ilaaliyo iyo ka fikirahayna bale aad haddee suubidi mustaqbalka la tahay shaqeeya ha samayba eh inaad badbaadin aad ku shaqayta marka insha allahu tacaala ha ku dadaalana iskoolkaada sheegasona warbeynta noosiyadeen naftiis hanjeeshadaana inaynu maarna iskoolkan walka tarno ina agoontii wallaka tara waan runtii wal badan oo runtii oo may jareewna arrintaas una gacanta ka hayni dadka kigana si oon badan yihinna walaas yani maybuu biseelkaas magaban marka ilaahay maybaan ku tuugay ogta biniaadanka may habaarabo intuuba ilaahay subxaana wa tacaala ini dad koon faylan nagadan ini maamul faylan helan ini dad oyo taladiyo macnaha dhiibbadan iyo kakalsooyin qiimo la helan in dad cadaalad usuubiyo iyo helan in dad naftiida walaashaas ilaalinta yani dhaqamada afurka diinta dhaqankii culturekii dowladnimada institutions ilaaliyo adag maamulka sokor in ilaahay isheedan tuugan markana mayba gabay ilaahay inta dhimatin naaris انت داركون هلجنتين إلهه ونارس ونينا بعضيو نينفس نايتي هيستوري ون هيستوري دريران نغاده مرحلة كستيا دعاء أنا دتك بيه مغلا دتك كلن ينكو قديسين وانا نمي فضاي لنك داركون كديدين والبانك زيادين إيان وقت بغن لنك دومينا لنك داركون هنغرفا ذي يشيو لا ديسقي مقاري شهادة قاري لسيو فضاي تاسا مشانا سجرتان كان إنو صلاة هذا waayahay ee, ee, guddoomiyaha gobolka baayo la xiriirteen ee, ee, cali dooyow wardheere ee, may iska afgorateen walyaabogay isinku codsateen ee, isinku aqbalay runtii aan oo ka tuhmaayo langeedan qiimo badan mayba la yaabay oo dad badan ay sheegay oo intellectual eh marka lankaas weeri hadradu sheer runtii meel weyn oo taabada may eray walaashaas yariya ila lankaas in la ka magaabo waa ku badan in la ka fikir way yara ka fikira unayna may fada yarayno annagana dadkii arrintaas waa kuga badan lahay waana galabaas in ka siiyaan runtii mayba ka dheer siyaasiyinta naftatiida wala dhafanaasi markii la keena yariyinba la keena يعني ما يبغى وقت نفط بيعرس يعني ده كو خطر سنة كو فعلا كو فكر في إنه ميلو عرقاسة مركز لا تسكنتي أن دعايا وأن إذا ما سنت لنا سيستم كجبنا على كفران من شقيا إن مجال النظر يلا حمل نظافة يلا كشقي أمنيات كجرا يعني ما مو كجبنا هو يرمى مجتمع ميلو جوجن كنت المديو على وروديو والأموجو كل شيء كفران إن مسمعنا على تاس فرصة سيد شنو كفكر وأنا رد على تاس إنك قرب قرب فلان وأنا سوبي دون عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني علماء ما يسكرين خامس أمير يعني ما يبغى الخلفاء الخامس اللي لأن كشنا الخلفاء يقدرون وقتها هيك يدير سين علماء ما يلك اللي سيرتون كون عيلان إلا إلا كاس وقارة هذا الجمهور أمر لك عالو ما يبغى رجعنا ما يرجع قوم كان إلهي إنبها فردوين قال لا la cadaaladaro sheegadow lambaahan agoon dayacan kolkan ilaahay ku daaira jaray maxaadkan riboodin sheena hada yani may warantaas calanti ogta runtii meelwiina ku wataadadaas marka laga gabantooraya naftatiis in la shaqeeyo in la saxo walaana ka faylato walaana dhimayin iyadan kuma hadlaga lankaas maynare lankacda sheegaas meelwiina loo korooga war allaala wari lankaas lanka targalona garaba sinkisan waan iyadan kuma hadlaga runtii ciidan maasanta ee, dhinaga ee, ee, abwaanka markuunaan ku gudubna ilaahay naxariisa taariikhdatiitiis ee, wallahka kooba kor ee, saacada mise daqiiqada ee, ee, waraysiga kii jeeyey ama walyaabogii abwaanka ee, laka gordaay una haka kooba korna mae insha allah ee, way rajeeya in dadkan walbadan iyo ku fahmaan waana ee, ee, iyo dadka dadka kii jeeyo wiinay sidaan ee, jiif sagaarey bal dhinaga ee, ee, dibadiiyo ruugtaan ee, qurbo joogtii deegaanadan dhalagtii iyo eedkiin muddooyinkii indamboyti ee, koonfur galbeed ee, maamulka isu hogaamiyo madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan ee, way ka kasanayeen xildhibaanadii maamulkan ee, lama garab ya noqdeen oo hanuuno mucaarad ah hanuuno muxaafid ah oo iyo ee, iska gordu waasinyeen mooshin lukuwada madaxweynaha arrimoogaas may kula dareertaan damadan inuun ku hadalna wal oo saxayow wasa jalalata inkastoon uu kaasuna faraayo yani qiimaynta una baalana kaliilanka walaalkana abwaansaalilanka limade haddii arrintaas wala warsati mayba gabe aragtiday gaaba mayba gabe war tartiib laka waaye xoog may keeno mujtamacu dhimid badan yo ku dhisi dhahan ha burburi garsaar laanaan burburti aarareelee kumade s d m t kumade una oo dhaaf dhana walaalayaalo arrintu ina noo burina institutionisku ina burburinay dareemay maha kaba koro lena yalla ka dadeeri ana may gabe lankungeelka madawiinaga ee intada khiyaar dalkun dalabti aqoonyahanee waltaray xorfadeeda masaaleha dalkun si saxilun kula hadal dadkun walaanyaga yoon wala ridaana le caatifada ka jarta yoon isdawoojiya dhowr maraa taas ka nagni geed walowna haysina tuna dagaalana noo burburaa reedaa nagadaan walowna haysina nuna asaxaantu dharna lanki suubin ad haana ka faylata haana koo dhamiyin wakti lay waktiga ina si saxina la xisaabtamo leera walaan wala ku qabado ay talanka wala ku qabadaaya la kooyna raalahaw in leera qaab siyaasi ah oo xasiran oo haddana shacana lan roob in la suubi mayba gabe lanka madaxweynaha ee dadkii difaaca lahaaye intellectualkii kumudayeen dalkii sababtaas daraadiye xaaladoon oo kale lanka markiisu galo dad yani laka kalsoon adaka odhan ka wareegsay nafitiis yani may walbadan mansuurta garaasato ka horna sheegni waana duubanta geedka haddii boqol boqol lama boqol qof oo aqoonto dhisanta ilbaxnimadii oo fogta geedka ka wareegsanaada lahaayeen walbadan oo horumaray oo hatwala lahay isku badana leher lahay laakiin ana mayba qabeen in maskax faylan iyo wal faylan suugaas in la tartiibsado in si sax lan kala hor fadheedo in walaan walaa la bedel lahay naftiba nagadan wal qiimo leh oo naftis lan ka garaysado annagana shalay walko waaye geedkiina dagaalame annagana aan walmii dhaanto inta idinku tag bini'aadanka ogta yaskama gaado sababtaas daraadiye ilbaxnimada iyo dowladnimada mayka jarta walaalayaalow in si sharciga wallan suubsado haddii sharcigii nagad waayo sharci oo dadka dhan qanqanayaanena in si oo gentleman agreement ee adduuntaa suubiyaas dowlado badan ha suubiyaan in si gentleman agreement kenya laka badbaadi zimbabwe laka badbaadi meel kasta laka badbaadi awoodo siyaasadeed ee dadku matelaas haddii nagatito dadku unkaran wayti wala haddii la haysan ayna burburinee jinkaan ay ku hernee maskan faylman oo isticmaalaan dad qiimo leh aan weedanin kaladan golku inan waa nankun systemkaas yala korseedo kon arrintaas ma nagadaas aaran unin danni dalkana danne waayahay dardaaranka kiika iyo weliba fariinta ada diraasa inka dambeyntii mayata
ana markii jaray dadkii oo s d m ta ku shaqeeyey ana una goyar aha markii jaray dadkii aarareed muddo badan aan la halgami markuu mid ahay war walba oo dalkuma runtii qeybo ku jeesadahay anoo weliba iyadan dhalinyar aha ma iin muuqda keliya dadku ay dad falanaydan si falan nooladan si adiga awlaadey ban ka dhex badbaana lan kasto geelka dhibban haddii dalka kiiga burbur yaala adiina ma horumaraas ana dadki go-aanka damboy badbaado walku suubiya ka jari sagaalka qof ama toban koox qof suubinaa ka jari sharmigeeda ana u fiiriyo masaalixda iyo systemka golomsa shaqayfado ana u fiiriyo iyo mayba go-aan siday in ana shahdi kuwaas ana qeyban qunayno waayo ilaahay beriidada xisaabiye dad masaakiinka geegsiyo noolamaysan haddii hadda dagaalanka daro lisdaamu waayo liscaqla naga waayo يعني نجت شلة والقواعد جيت كدلة شلة والقواعد جيت يمرو هذا شانتي ده بالنسبة عن دون نجنا جنكار نكويران الدنيا نيلي عاوز ونين ما نجلانة ده شات الدولة ده لانجر ده لان تليو ما كتلي لهاي ده تقولها بالبلد الشيء ده ده ولا إيه لما ده دين بان هاينا أو كديسن مستقبل كتلقون كون هو دعوة عنا تقول تكون ديسن تلقون عم بربرين in kooyan galyanan ku fiirsan australia ka noolin america ka noolin xamara roogan baydhoobi roogan dhoobey roogan in intina nasweere si meeralan hor fadheeda masaalaha dalkuna si camalan ku tari taasana ilaahay agtisna ajar lakuku hele waana ilaahay agtisna lakuku badbaaday cadaabkii haddii geelka mujtamacan geelka rafaasan firi dadkan ilaa xamara deertihiin lanka waqooyi koyo markuus araga dabtigili marfle xaraka jaran masabar see koogaal leh dembigaas mayba iskale dadka maamulka odayaalka dadka dhaqaalaha haysta waanuuna helnaa hay-ad civil society ee xoog badan oo dadku dib repatriation ku suubiyaasa taasaana mayba gabe in caqligaan usu shaqay walaalayaalaw in war ka faylan la gaala marka ilaahay may ku tuugana inuuna jid ka faylanna marsi dadkana mustaqbal iyo mustaqbal saxay laka kasoo la kornagada waayahay iyadaa maasanta arrinkan kuma hadnage walowna niijar oo wanaaga eh ama walowna niijar boqolkiiba halnagade horay warkaan inti wala anfacaneen xidaafay shaydaan aan fadle walaala wala khayr una sheegneen dadka anfacaya una ilaahay ninka dembi dhaaf walaalkan iyo dadka lamid ahay ay magalayn ilaahay naaris aafaatiyun aafaar fayl in ilaahay kaweela hada wabilaahi tawfiiq isin ilaa maasin
أحمد باوركان يمبي عروسك ودايكان وداينيهن هيا صاحب هيا هيا أنا نيهو غاري ما بكعي ما حكو دعنيهو أرض مكانك النظن وين الدهنية
No, no, no, no, no, no. Niyo baabuurka wal cilid la eraw habayaato magabu. Ilu, waliga alay hatta fadas inaad cilid isku gilida baabuurka.
oo maxaad
dhegaystayaal waliba la dareertana barnaamijka kulanka warsan qeybooyinka dambooyi wali hasla deernay qeybooyinka dambooyi barnaamijka kulanka warsan anina magagay soodaal idaacada warsan u farsamadana bk umar keel waliba sanglena hamii fayla waliba si toosan in kula dareeraytana aalada satellite iyo live streamka dunyada meel kasta isun ku roogdan dadka rooga dalka gudaajeen waliba noola dareerana si ay tun isii dhibic wali sanglana hamii fayla walina weli ka guda jirnay qeybogii inka dambooyi barnaamijka kulanka warsan ururka iskaashitooyinka baabuurta iyo waliba kuwa waadaayana intaan dhahayta maamulka hirshabeelle iyo magaalada muqdisho kureeda markii ciidankii howlgalka landiri iyo isbaaro dhikadeen intaan dhahayta hirshabeelle iyo magaalada muqdisho iskaashatada oo geega shirjaraydka qowday magaalada muqdisho waliba iyo sheegeen intii dhibaatadaas inaan dul qaadada doon iyo ogona baaqan diri madaxdan ka sarreyta dowladda federaalka sheegayna in ciidanka howlgallan diri maayine nanan dirna anti isbaariyo qaadan fursadnan aragen anti baaburta meele marow isbaariyo ku qaadan waanu yoga meele si ku hadalaaye بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا محمد حسين أبكو كان مدى أورك إسكاشتوينكا وعنك وعنك هلا يا مانتا باو جاريدك هيرشبيل لبعتب وانا فوقه ودن مريستا أو قبل كشبيل الحياة أو هيرانا إلى هيران جاريدك هواي هم يلاش هواي جاريدك أو كان والجرا waxaa jirto dhibaatadaas waxaa soo maalmihii hore way fiicneed maanta waxaa soo sabtay wadooyinka birqaad niman la dhahdo tiro badan oo militari ah canshuur ma ah waa cisbaaro cad oo la dhigtay waxaa dhigtay niman tuuto wato halka laga xukumo ma naqaano haddii aan nahay ururka iskaashitooyinka soomaaliyeed waxaan dhibaato ku qabnaa maadaama dakhliga ugu badan dawladda ka soo gola gaadiidka oo meel kale oon ka soo gelin gaadiidka dawladda waxaan la yaabannahay dawladda soomaaliyeed gaadiid kaliya lacag ka qaadaa waxaa ku soo darsoomay niman dhahayo birqaadaan rabnaa oo baabuurta b lk iyo gaadiidka kaleba lacag ka qaadayo aniga hal wey waa naqaanaa in canshuurta aan dhiibno waa naqaanaa canshuurtana wax in lagu qabtana waa naqaanaa laakiin hirshabeelle awood uma laho inay birqaadka nimanka jidka wada buuxiyo nooc walba boqol kilaaba waxaa taagan nin baa taagan boqol kilaaba raggaa taagan boqol kilaaba raggaa taagan waxaan codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa oo hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle maamulka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa in gaadiidkaas oo dadweynaha u daneeyo oo isgaarsiin ah inay wax ka qabtaan hadday wax ka qaban karin mas-uuliyaddoodii meel uga dhaceen hadday wax ka qaban karin mas-uuliyaddeeda wax uga dhaceen ما ألفي أنا إسبارة وقادع الدريق قادع الدريقنا ما أقولهنه بابورت هذا وكجوجينا قبلك هيك هيرشبيل قاعدين هذا مجلايو هدانا وحلا قبل تدوينا وح قادا لويا قليل وح قادا لويا قدرت وح سوق قادا لويا وحان أسننا مامورك هيرشبيل وأردن وسبيا إلى وحقبتان عن كسور لويا قدقة هيرشبيل الجديد muxuu ahaa oo gaadiidka ka weyn iyo ka yarba ka mas-uula xaaji jeelle guddoomiyaha xaaji jeelle
dhibaatada ugu weyn eena haysata waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo aan ku hagaajihayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labada qodob waxay tahay midna waa cabasho midna waa codsi waxaan cabasho ka nahay isbaaro taalla xamar meesha looga baxo iyo maamul goboleedka hirshabeelle meeshuu ku egyahay middaasoo ah isbaaro asgariga fadha wax allaale waxuu doono oo kaa rabo haddaadan bixinna aadna meesha joogto aadna ka dhaqaaqayo maamul goboleedka hirshabeelle xaruntiisa madaxda joogta madaxweyne ku-xigeenka ma gubernatooraha gobolka guddoomiyaha degmada balcad saraakiisha ciidamada milatariga xukunto cid kasta oo xukunta waa iska aragnay waxna waa naga qabi waayeen waxaan rabnaa inaan gaarsiino madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa dawladda madaxii ugu sarreeyey haddaysan wax naga qaban dadka baahidu hayso ee abaaruhu ay ku kaceen haddana fatahaadda roobka iyo webigu ou haayo wixii loo gey lahaay meeshaasan ay ku burburayaan laguna weyhaa innaguna gaadiidkii aan masaakiinta ilmaha iyo carruurta aan uga maaragtay irsaaqadda uga raadsanaynay oo wadda aan loo hayn oo baabuurkii motoor uu ku duqayahay biyihii oo uu ku dhacaayo oo tartiib hadduu uga soo baxa haddana laleeyahay wax alaale waxaan kaa rabaa meeshaas dhiga haddaadan dhigayna ma socoysid waxaan rabnaa arrinkaas inay arkaan dawladda ugu sarraysa dalkan u gudbihaynaa waxaan u sheegaynaa khaasatan xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka hirshabeelle waxaan u sheegaynaa oo aan ogeysiinaynaa nin kasta oo xil raba oo xildhibaana oo maamul goboleedka hirshabeelle aaday waxa dhibaatadu ay haysa waxay yihiin adeeryaalkood eedayaalkood abtiyaalkood waalidoontoodii ay meesha intuu tageen soo doortay oo xildhibaanka soo dhiga xilkii la siiyey hadday soo saarsadeen guryahooda galeen waxaan ka codsanaynaa inay madaxda iyaga warkoodu ka baxaa wallaahi bilaahi tallaahi haddaynan tegin oo arrinkaas ayna ka dhiidhin dadka meesha ay uga soo tageen muqdishoy waday ma hayaan gaadiidku tegaayana ma tegi dooyo iyaguna doorasho dambe meeshaas uma tegi doonaan sababtoo taa dadkii doorahayay haddayna meeshi aynan tagaan aynan maaragtay doorasho dambe ay unugu naqahayn wax ay ugu naqahayaan ma leh waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane farmaajo arrinkaas haddii ou horu ogayni inuu dadkaas uu naga qabto hadduu ma ogaana ou hadda ogaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisaala maxamuud ilowle
bismi illaahi iraxmaani iraxiim waxaan ka mid ahay guddiga gaadiidka hirshabeelle markaan ka mid ahay waxaan aragnay dhibaatooyin aada u fara badan oo ay ka mid yihiin niman tuutaysan oo ah kayaal wata oo haddii ilaahay ku idma jidka fadhiya oo kaa xagga dagaayo cankooru taqsiinta ka taagan laba beri iyo laba qowyaan oo soo jeeday waxay ku soo jeedaanna ma naqaani dad dhaxun bay u soo jeedaan aniga gaadiilaydaan ka mid ahay filatuurka nagu dhifteen iyo dharbacshada nagu dhifteen midaa ilmaan baydha ma aha waxaan ka codsanaynaa madaxda sharafta leh oo farmaajo ugu sarreeyo inay naga qabtaan dadka nuucaasa milatariga waddada fadhiya ayaa noogu daran waxaan u tagnay gobolka haddii ilaahay idmo hirshabeelle nimanka maamulo madaxda kace dhowr jeeraan u tagnay axmed faalinka la leeyahy oo gobolka heesta guddoomiyaha degmada balcad dhulkaasoo dhan waa meelantiinma ka mid ahaa intaasni waa yahay waa arki doona un baa noogala baxay annagu meeshaas waa ku jahwareernay waa waa socoweynay sida horeba loo sheegay dadkii masaakiinta ahay oon ugu adeegaynay gaadiidka waddada mara isku xira beledweyne iyo muqdisho isku xira waa fadhiisanay laga bilaabo beryaha soo socda waa fadhiisanay wax loo mari jidka la marsiin kara ma laha waa lagu waa lagu wareera meeshaas waxaan ka codsanaya madaxa sharaf kale oo waddanka maamusha hadday og tahay inay wax naga qabato haddaysan ogeyn haddani ogaato waxnaga qabato saasaan u baahan nahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan igu soo dhawaato
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa daahir maxamed durir waa guddoomiyaha iskaashatooyinka waxaan la qabaa cabashada iskaashatada hirshabeelle oo si dhibaata ummadda ugu adeegeysay ayagoo aan haysan waddo ay maraanoo fiican waddadii ay burbursan tahay biyo ku jiraan dhibaataysan haddana raba shacabkooda inay u khidmeeyaan oo gaarsiiyaan adeegay u baahan yihiin gaadiidkaasu si dhib loo waddada ku maraa oo waddadii burbursan waxba lagama qaban lama dhisin gaadiidka canshuur waa laga qaadaa maamulka gobolka banaadirna waa ka qaadaa markay banaadir ka baxayaan hirshabeellana waa ka qaadaa waddadooda waa burbursanta waxba lagama qaban oo ayagaa ku dhibaataysan haddana waxay isku dayan inay adeega gaarsiiyaan ummadda isla ku gaarsiiyaanba waxaan rabnaa marka cabashadan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan aaminsannahay inay u tagaan shacabkooda inay baadiyaan meeshaan inay dhibaato u marayaan markaa shakhsiyaadka farakutiriska ah ee shacabkii dhibaataynaya loo gurgaarayay ee ciidanku u dhimanayeen askariga xoogga dalka soomaaliyed wuxuu dariiska u sitaa inuu dalka iyo dadka ku difaaco uma sita inuu dadka ku dhibaateeyo marka madaxda ciidamada xoogga dalka oo ammaanduuluhu u horreeyo ammaanduulaha waxaan maqlaynaa shaqadaas inuu asagu wado inuu ciidankaas isagu toos u xukumo inuu isagu meesha geeyo ku og yahay qof walbana waxaan rabnaa inay gaarto cabashada madaxda dalka dhammaan waa gaarsiinaynaa codkayga saxaafadda ha u gaaraan leenahay saxaafaddana waxaan ka codsanaa inay ku celiso madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiir gaashaandhigga saraakiisha ciidamada oo u horeeya ama duulo maamulka hirshabeelle cabashada waa loo geeyey xafiisyada ugu tagta ayaga laakiin wa- tilaabo fiican kama inaan qaadin waxaan codsanaynaa in laga qabto dadkaas iska hor keenaya shacabkii ciidamadii dadkaas baabi'inaya hirshabeelle in wax loo geeyo ma ahan ciidan oo dhihi karnaa ninka isbaada u dhiganaya gaariga rafaadka soddoba maraya oo dhibaatadaas ku shaqaynaya oo hirshabeelle canshuur ay ka qaadayso oo gobolka banaadir canshuur ay ka qaadayso inuu isaga wax kale ugu sii daro askarinimo maahan soomaalinimona maahan marka waxaan ka codsanaynaa madaxda ciidamada madaxda dalka oo madaxweyne u horreysaraha golaha baarlamaanka baarlamaanka hirshabeelle laftigooda maamulkooda in laysu kaashado oo la fiiriyo gaadiidkaas dhibaatada horta ay ku shaqaynayaan iyo adeeg ummadda ay u hayaan kadibna laga wareejiyo caqabadaas taagan ninka shaarka sitay aan soomaaligaba ahayn ninka isbaarbaarsursaa soomaali maahan len soomaali maahan waana dhibaato bulshada kusoo kordhinaya waa nin raba inay kala godo banaadir iyo hirshabeelle marka haddaan wax laga qabanna waa kala goysaa sida odayaashu hore u sheegeenba dadka hadlayay waa guddigii iyo dadka gaadiidka laa wax meesha taagan gaadiidka sidaan kuma sii shaqay karo marka iyagana waxaan ka codsanaynaa inta cabashada wax laga qabanayo inay u dhabar adeegaan oo dadku u adeegaan oo dadku waa baahan yihiin roob iyo fatahaada haysa dhibaata haysa bal adeegga inay sii wadaan madaxdana annagoo kala reebin kulligeed cid kastoo xilhayda waxaan leenaha wax laga qabta arrinkaas yaan la kala goynin banaadir iyo shahiir shabeelle waa mahadsantihiin cid kastana intaasaan ka codsanayna wax qaban karta waan idin mahadcelina waan mahadsantihiin
guusidayaal barnaamijkii kulanka warsan oo uu kaa siin saari waana siinla dareeriyay anigoo maxamed aadan abdullaahi maxdi soobaala antaninkegii tanwiintii barnaamijkan barnaamijkii dambe unu reedunku kulmaana saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duubun oo siinmahadnagow walina sanglana dhuguusadayaal meel kastiisin joogtaan eedyaanka maatintiin dhuguusadowka barnaamijka kulanka warsan ee idaacadda warsan walina siinku kutabaanaysadiiyo nabadgelyo cidii barnaamijkaanan dhuguusan waliba reedninku wala korteed warsan radio com